إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الناظم رحمه الله وها هنا قاعدة تدخل في هادفها كها بلا توقف فحيثما اجتمع جانب السفر وضده غلب جانب الحضر wuxuu hi wahaa hunaa halkan waxaa ahaatay qaacidatun qaacido oo tadkhulu markaa gudagelaysa fii haadii taas markaa lasoo sheegay gudagelaysa fahaakahaa qaado bilaa tawaqufi iska taag la yska taagayo oo bimacnaa wakhti loo dhaxaysiinayo sheegitaanka aynay jirin iyadaan markaa waxa weeye wax muhula iyo wakhti aynay u dhaxaynin oo aan in yar loo kaadinaynine markiiba lagu raacinaya ta kalena faxaysuma ijtamaca goor kastoo marka ay kulmaan jaanibu safar yacni jaanibka ama dacalka safarka ama dhinaca safarka iyo wadiduhu lidkiisoo jaanibulxadar ahaaday qulliba waxaa la qaalib yeelaa jaanibulxadar xagga markaysa waxaan markaa nagaadiga ama deganaanshaha la xaadir yeela haddii cibaado ay ku kulmaan yacni laba geesoodoo geesna ay tahay markaa safar geesna ay tahay yacni deganaansho waxaa la qaalib yeelayaa jaanibka markaa deganaanshaha la qaalib yeelaya sababtuna waxay tahay yacni safarku wax ruksooyin baa markaa ku tacalluqa oo waxyaalo badan buu banneeyaa in markaa soonkii la afuro ayuu banneeyaa in waxa weeye salaaddii la qasriyuu banneeyaa marka waxa weeye safarkii maadaama uu yahay mubiix waxyaalaha bannaynaya ee xadarkii oo deganaanshaha ahina uu yahay mid marka aan yacni bannaynaynin oo cudurdaar la'aanteed in la ysaga afuro yacni mid bannaan ma aha salaaddii in la qasriyo iyadoo markaa la degan yahay oo aan safar la ahayna mid bannaan ma aha marka jihada marka laga eego safarkii iyo markaa deganaanshihii midna mubiix buu jiho ka noqonayaa midna markaa wuxuu noqonayaa muxarim marka waxa weeye mubiix iyo muxarim markay kulmaanna yacni muxarimka ayaa la qaalib yeelaa buu hore kuugu sheegay yacni waxa weeye taasna shardi bay ku xidhnaydo waa haddii mustahalaka aanu noqon yacni markaa shaygii markaa muxarimka ahaa yacni shaygii xaaraanta ahaa ee muxaramka ah ee la xaaraam yeelay haddii aanu noqon markaisagaa mid yacni ku baaba'ay oo aan marka waxba ka baaqi noqon oo shaygii mubaaxa ah dhexdiisa ku baaba'ay haddii aanu ahayn oo qaydkaa marka laga reebo waxa uu ahaa markiisa waxaan markaa yacni mid markaa muxarimka ama muxaramka ka la xaaraam yeelay ama ka waxaaraantinimaynaya mid la qaalib yeela buu ahaa marka sidii oo kale qaacidadanna ay ugu dareeraysa qaala zarkashi wa fiihi su'aalun wa huwa anahu ima an yakuna nawa alqasra أو الإتمام فإن نوى القصر لم تصح لأنه مقيم وإن نوى الإتمام فلا يقال يتم تغليبا للحضر بل لفقد نية القصر إشكال بقى سعر وريبور إشكال كاسي وحوية لبا مد ويان ninkan markaa safarka jaanibka safar iyo jaaniba xadar isugu yimaadeen laba mid weeyaan oo hadduu markaysagaa qasri yacni uu niyoodo inuu qasri niyoodo iyo inuu itmaam niyoodo labadaa waxba kama dhexeeyaan hadduu itmaam niyoodo salaadda inuu taam yeelo hadduu niyooyo yacni waxaa salaaddii loo qasrin waayey in yacni aanu safar ahayn ma ahee niyadii qasrigaaba la waayeoo in markaa qasri uu niyooday ahayd marka qasrigii inuu niyeyn waayey ayuu markaysa waxaa salaaddii u taam yeelaya marka waxa weeye sidee loo yidhi jaanibkii xadarkaali la qaalib yeelaya sidee loo yidhi hadduu markaa yacni qasri niyoodana qasrigu ma asaxayo markaysagaa ninkani waxa weeye waa muqiim oo jaanib iqaama ah baa ku sugan maadaama uu degan yahay yacni markaa oo uu muqiim markaa si u yahay inuu salaaddii qasriyaa mid u bannaan ma aha hadduu qasri niyoodana yacni marka waxa weeye saasayna ugu bannaanayn maadaama uu muqiim yahay inuu salaaddii qasriyo hadduu itmaam niyoodana yacni itmaamkii shardibaaba la waayey yacni marka waxa weeye inuu salaaddii qasriyo shardi bay ku xidhnayd shardigaasi waxa weeye inuu qasri niyoodo taas iyada haddaba waa ka jawaabaya wuxuu uhi waujiba bianna nucallilu wujuuba alitmaami bicilatayn ixdaahuma ijtimaacu alxadari waasafari walukhraa faqdu niyati alqasri wayajuusu tacliilu lxukmi bicilatayn almanhuur fi lqawaacid mujalladka koowaad safxadda boqol iyo afar iyo labaatan yacni waxa uu yidhi ishkaalkii buu ka jawaabay oo waxauu yidhi waxaan leenahay xukunkan waxaa loo cilaynayaa laba cillo laba cillo ishuwan ayaa labaduba markaysagaa keensadeen xukumkan ay keensadeen oo ah salaaddii inuu taam yeelayo waa mida niyadii qasrigaa la waayo niyada qasriga haddii la waayo salaadda waa la taam yeelaya musaafirba ha ahaado waa midda labaade yacni waxa kulmay jaanib safar iyo jaanib xadar bimacnaa waxa weeye degenaansho iyo sadcaal ayaa kulmayoo maadaama markaysagaa deganaanshuhuna markaysagaa uu markaa yani yahay muxarim uu yaho mid wax xaaraantinimaynaya uu yahay safarkiiyo sadcaalkuna uu yahay mid markaa mubiixa oo wax xalaalaynaya ayaa kaasna waxaa la haalib yeelay jaanibkii muxarimka ee wax xaaraantinimaynayaa la haalib yeelay labadaa ciloo wada socdaa xukunka itimaamka keensaday waana bannaantahay xukun keliya in markaa laba cillo lagu cileeyaa waa bannaan tahay wahaahunaa halkan ay ahaatay qaacidatun qaacidooo tadkhulu gudagelaysa fii haadihi tan gudagelaysa aynu soo sheegnay faakaha qaada buu uhi bilaa tawaqufi yacnii iska taag la iska taagayo bimacnaa wakhti loo dhaxaysiinayo la'aanteeda markiiba lagu raacinayo qaado fa xaysuma ijtamaca goor kastoo uu kulmo jaanibu safar yacnii dhinacii sadcaalka iyo wadiduhu waxa markaa sadcaalka ku lidiya oo markaysagaa degganaanshihii ah ulliba waxaa la haalib yeelaa jaanibulxadar yacni jaanibka deganaanshaha ayaa la haalib yeela wa haadihi tani tadkhulu waxay gudagelaysaa fiiha qaacida waxaa markaa gudagelaysaa fiiha gudaheeda waxaa gelaysa qaacidatun qaacidaa gelaysa aydan lagu noqoye fakhudhaa markaa qaada buuli laa xurimta alfaa'ida yacni markaa waxa weye wax faa'iida la yidhaahdo yacni markaa lagaama markaa manciyo oo waxa weeye ilaahay markaa fawaa'idka kuu fur oo fawaa'idka kaaba xirmaaniyaa macnuhu u dhacaysaayoo kuuma diido falmuqtadii yacnii shayga wax keensanaya maca maanicin ida ijtamaca hadduu kulmo maca maanicin wax markaysaga wax mancinaya la jirkii hadduu kulmo yuqallabu waa la haalib yeelayaa almaanicu baa la haalib yeelayaa xaysumaa waqac goor kastuu dhaco waxaa la haalib yeelayaa markaysaga waxa ka maanicaa baa la haalib yeelaya waistutniyat masaa'ilun masaa'il baa la soo reebay dakara waa sheegay markaysagaa masaa'ishaas yacnii kitaabka asalku yacni minhaa xaalay markaysagaa ka mid tahay masaa'ishaas yacni mas'alata ikhtilaadi mawta man kafar kuwa gaaloobay geeridooda ee hadday ku darsanto masaladeedii bimuslimiina qaar muslimiina ay ku darsanto ayuu masaa'ishu sheegay ka mid a iyo wakhtilaadi shuhada shuhadadu inay ku khaldamaan bihayrihim cidaan shuhada ahayn inay ku darsamaan fa qaslu kullihim dhammaantood in la maydhaa hadaa waxay noqotay midla salaati waajiba yacni waxay noqotay yacni markaa waajiban waajib bay noqotay misla salaati xaalay markaa salaada markaa la mid tahay kamaa dukira sida la sheegay kada cala alunhaa bilixraami xudir kada yacni markaa waxa weeye xurima waa la manciyey cala alunhaa markaysagaa tii markaa dhadigayd baa laga manciyey bilixraami markaysagaa ixraamka darteed baa looga manciyey yani waxa weeye in satarat juz'an min alwajhi yani haddii ay asturto yani qayb wejiga ka mida yani markaysa waxaan markaa waa laga manciyey kadaa madkuurka lasoo sheegay xaala la mid tahay wa fii salaatiha yejibu salaadeeda gudaheedana yejibu waxa waajiba daaka kaasaa waajibo markaysagaa inay salaadii yani markaa qariso madaxa marka aan waxba ka muuqan ayaa markaa waajibo madaxii markaa qarinta la qarinayaana wuxuu keensanayaa jus wejigii ka midi markaysagaa inuu qarsoomo ayuu keensanaya yacni muujinta ay wejiga wada muujinaysaa waxa uu keensanayaa in madaxii wax ka mida la muujiyo waa min baabi maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun wejigii in la wada muujiyaa ma suuragal aha ilaa madaxa wax ka midi muuqdaan salaadiina waxay keensanaysaa madaxa in la qariyo ayay markaysagaa keensanaysaa markay keensanayso salaaddii in madaxa la qariyo madaxii in la wada qariyaa ma suurtoobayso mooyaane jus wejiga ka midana in lala qariyo wa min baabi maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun wey wa min bilaadi alkufri xatman haajarad wahaajarad waa ka soo hijrooday gabadhaasi min bilaadi lkufri yacni dhulkii gaalada ayay ka soo hijrootay xatman yacni markaysagaa yuxtamu xatman ama maxtuumatan markaysagaa yacni xaalu markaa uu yahay yacni xukunkaasi ay maxtuuman markaa mid la waajibiyey uu yahay walaw takuunu waxdaha qad saafarad haba ahaato markaysagaa keligeed qad saafarad mid markaysagaa safartay markaa haba ahaatee yacni waxa weeye markaysagaa ma'muuray ku tahay markaa hijrada oo waa inay soo hijrootaa weeya halkanna waxau inoogu tilmaamayaa qaacidadaas masaa'il kale oo kusii tacalluqa oo soo gudagelaya masaa'ishaasna waxaa ka mid a in waxa weeye markaa muqtadi iyo maanic inay kulmaan shay xukum keensanaya iyo shay mancinaya labadaasi hadday kulmaan oo markaa meel isugu yimaadaan waxaa markaana la haalib yeelayaa maanica ayaa la haalib yeelaya maanica ayaa la haalib yeelaya sababtuna waxay tahay maanicu yacni waxa markaa uu yacni yahay muxarim oo kale ayuu ka dhigan yahay muqtadiguna mubiix oo kale ayuu ka dhigan yahay oo qaacidadii hore aynu soo sheegnay إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام يعني marka waxa weeye qaacidadii qaacidadaasuu soo gudagelaya qaacidadaa ayuu soo gudagelaya masaa'il baa marka isagaa laga misaaliyey masaa'isha marka isagaa taas laga misaaliyey waxaa ka mid a marka maanica iyo ay kulmaan yacni muqtadiga yacni khuluufu fami saa'im baa ka mid a yacni qofka markaa sooman afkiisa yacni waxa weeye raa'ixada markaa ka soo baxaysa waa marka isagaa waa la ammaanay ammaantaa la ammaanay waxa marka isagaa ay keensanaysaa inay mancinayso cadaygii markaa inay mancinayso diidayso ayay markaa keensanaysaa yacni waxa weeye cadaygana sidiisa marka waa laynoo amray oo waxa waa markaysagaa shay markaa sidiisa laynoo amro nebigu waxau yihi sala allahu alayhi wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa marka maadaama sidiisa markaysagaa laynoo amray shaygaa waxaa ku kulmay oo nisbada qofkii saa'imkaa ugu kulmay cadayga markaa la yidhaahdo muqtadi oo keensanaya oo markaysagaa siwaagga sidiisa laynoo amray iyo maanic oo diidaya oo ah markaysagaa yacni khuluufu fami saa'im in yacni uu iska suuliyaa inayna markaa fiicnayn oo la ammaanay markaa yacni afka tagayurkiisa la khuluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmiski baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam sidaas aawadeed bay bacdi culammada ka midii waxay yidhaahdeen waa in yacni marka aanu gelinka dambe qofka soomani aanu cadayanin yacni sidaas iyadaa ayaa culammada qaarkood markaa yidhaahdeen inkastoo masalada aan la isla oggolayn oo markaa culamo fara badan ay ku tageen sida kale yacni saxaabada qaarkoodna laga soo naqliyey inay markaa iyaguna yidhaahdeen waa la cadayan karaa waxaana markaa lagaga jawaaboo la yidhi yacni marka waxa weeye khuluufka la sheegaya ma aha markaysa waxaan markaa yacni afka markaysagaa raa'ixadiisa yacni keliya loogama jeedo oo qofkii markaysaga casaanka ilkihiisa ku dhigaya inuu daysto markaa taa laga tilmaami maayo ee waxaa markaysagaa looga jeedaa calooshiisu madhnaanshaha ay madhan tahay ee ay cunto ka madhan tahay baa waxaa ka soo baxaya kaah kaahaas baa markaysagaa la ammaanaya oo la tilmaamaya sidaas aawadeed ayaa mucaad ibnu jabal waxa la weydiiyey lagu yidhi yacni ma cadayanaya anigoo sooman markaasuu dabeedna waxau idhi markaysagaa haa dabeedna markaasuu wuxuu ku yidhi ninkii weydiinayey ayu nahaari atasawaku yacni maalinta markaysaga yacni qadarkee baan ka cadayanaya ma xagga hore ma xagga dambe yacni marka ayaan ka cadayanaya marka waxa weeye yacni marka wuxuu igu yidhi yacni maalintii markaysaga yacni wakhtigaa doonto gelin hore iyo gelin dambeba waad cadayanaysaa markaasaa ninkii weydiinayo cabdiraxmaan ibnu qunmi ah ayaa wuxuu ku yidhi ina naasa yakrahuunahu cashiyatan dadku waa karaahiyaystaan gelinka dambe in la cadaydo ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائب أطيب عند الله من ريح المسك يعني dadku waa karaahiyaystaan in la cadaydo waxaanay yidhaahdeen afka markaa ka sooman yani markaa isbedelka markaa ku sugan yani waxa weeye waa ka udgoon yahay ilaahay agtiisa urta miskiga waa ka udgoon yahay markaasaa mucaad ibnu jabal waxau yidhi faqaala subxaana allah laqad amarahum bisiwaaki wahuwa yaclamu anahu laabudda bifi saa'imi khuluufun wain istaaka وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر إلا من ابتلي ببلاء لا يجد فيه بدا وإسناد هذا الحديث جيد بمركة فادانيري كما صرح به الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير مركة هذه أدبو إنكري معاذ بن جبل إن مركة ليلة ذا لما عضينا يقال إنك ذنب أدبو إنكري إمام الترمذي مركة يسقى سنن كيسة وحورنا يا مركة يسوحن أهل علمك وحوكسر رأيه in markaa gelinka hore iyo gelinka dambeba markaysagaa la cadayanayo shaaficina ka mid yahay culammada uu ka soo raraya sidaas culammada uu ka soo rarayo in gelinka hore iyo gelinka dambeba la cadayanayo shaafici baa ka mida masaa-isha laga misaaliyo waxaa markaa ka mid a haddii markaa qof ay ku kulmaan oo ay isugu yimaadaan markaysagaa yacni laba nabar buu geystay nabarna waxa uu u sameeyey markaysagaa kama buu ahaa nabarna wuxuu u sameeyey oo qofka ugu dhuftay yacni markaa khata' buu ahaa midna camdi buu ahaa yacni qofkiina labadii nabar buu u dhintay in loo qisaasaa ma suurowdo oo waayo mid qisaas keensanaysa iyo mid qisaas aan keensanayne mancinaysa baa labaduba meesha ku kulmeen ta qisaasta mancinaysaa la qaalib yeelayaa markaa waa inaan loo qisaasin mid baa waxa u geystay mid kale laba nabar buu u geystay labada nabar mid yacni waxa uu ahaa hadar oo bimacnaa waxa weeye ka kac buu ahaa oo damaan iyo waxba ma lahayn midna hadar ma ahe waxa uu ahaa markaysagaa mid damaan ka yimaado yacni qofkiina markaysaga waxaan waa u dhintay wax qisaas la yidhaahdaa markaa kuma sugna wax qisaas la yidhaahdaa yacni markaa kuma sugna oo haddii weliba markaysagaa mid hadar uu ahaa yacni markaa waxa weeye diyadii oo dhan markaa lama wada saarayo suuradeeduna waxay noqonaysaa mid horaraa soo weeraray dabeedna markaysagaa horarkii buu iska daafacay oo waxbuu ku dhuftay nabarkii markuu ku dhuftay buu markaysagaa horarkii cararay markaasaanu kala hadhin waa iska eriyadayoo yacni markaysagaa mid kale u dabeedna isagoo sii ordaya uu kala ayaansaday markay sidaas iyadii noqotay waxa weeye kan dambe markuu sii ordayo uu ku dhuftay waxa weeye markaysagaa xaqdarro ugu dhuftay xaqdarro ayuu ugu dhuftay qaantiisana waa lagu leeyahay laakiin ka hore markuu yacni uu isdaafacayay marka uu ku dhuftay ee uu tartiibtii ahlucilmigu u sheegeen alashala falashal yacni markaa siday umuuruhu u kala fudud yihiin uu ku daafacayay oo shuruudahaasi ay dhammaystiran yihiin yacni hadar weeyaanu markaysagaa qisaas iyo diyo midnaba ma lahay qisaas iyo diyo midnaba ma lahay haddaba hadduu dhinto oo labadaa nabar u dhinto yacni in loo qisaasaa ma suurowdo xataa markaysagaa diyo dhammaystiran in laga qaadaa markaysagaa ma suuroobayso waayo markaysaga waxa dee waxaa ku jirta meesha nisbo markaysagaa nabar hadarah oo bimacnaa ka kaca ayaa ku jira macnaha noocaasana markaysagaa shaafici umka waa ku tilmaamaayo markuu yacni saa'ilka iyo ka warramayo halkaas markaysaga waa yani kaga waa kaga hadla marka masaa'il saas ah ayaa markaa ku tacalluqda baabkan oo markaa waxa weeye laga qaata masaa'il baa haddaba laga reebay oo laga istisnooday masaa-isha laga reebay ee laga istisnooday saddex ka mida ayuu sheegay kitaabka asalka kan u ah isagoo raacaya ayuu markaa saddex mas'alo yacni marka waxa weeye yacni marka uu ka sheegay saddexda mas'ale uu ka sheegay waxay tahay dad muslimiina iyo dad gaalo ah ayaa isku khaldamay markay isku khaldameen oo la kala garan waayey war kuwii muslimiintii ahaa kuweebay ahaayeen xaalka noocaasa markaysagaa maxaa la yeelaya xaggii salaaddii lagu tukanayey maxaa la yeelaya taas iyadaa waxay yidhahdeen culammada shaaficiyadu dhammaan waa lagu tukanayaabay markaa yidhaahdeen laakiin markaa qalbiga waxaa laga niyoonayaa in salaadda muslimiinta looga jeedo ayaa markaa laga niyoonaya laakiin korka markaysaga waxay noqonaysaa in lagu tukado dhammaantood ayay markaa noqonaysaa bay markaa yidhaahdeen markaa qaacidada yacni masaa-ishan markaa hadda laynoo tilmaamaya markaa laga istisnooday qolada markaysaga waxaan markaa xanafiyadu sidaas iyada a markaysaga iyagu uma qabaan in saas markaa waxa weeye looga istisnoonayo iyagu markaysagaa sidaas iyada uma qabaan waxaanu markaysaga waxaan markaa u ihi ibnu nujaym alxanafi low ikhtalada mawta almuslimiina bimawta alkufaari famuqtadaha cadamu taksiili lilkulli waxa uu keensanayaa waa inaan dhammaan yacni markaa la maydhin ayuu keensanaya a yacni markaa dad markaa gaalaah iyo dad markaa waxa weeye muslimiinah ayaa markaa geeridoodii isku khaldantay meydadkoodii waa la kala garan waaye waxba lagama maydhayo ayuu ibnu nujaym ku leeyahay washaaficiyatu qaaluu bitaksiili kulli walam yufasiruu shaaficiyada nimanka la yidhaahdaa yacni waxa weeye mas'alada waxay ku tageenoo yidhaahdeen dhammaan waa la wada maydhayaabay yidhaahdeen wax tafsiilana mas'aladaa may gelin faasxaabuna raximahum allahu fasaluu faqala alxaakimu fi lkaafi min kitaabi taxari waida اkhtalada mawta almuslimiina wa mawta alkufaar faman kanat calayhi calaamatu lmuslimiina sulliya calayhi waman kanat calayhi calaamatu lkufaari turik fain lam takun calayhim calaamatun walmuslimuuna akharuu gusiluu wakufinuu wasulliya calayhim wayanwuuna bsalaati wاdducaa'i lilmuslimiina duna alkufaar wayudfanuuna fi maqaabir lmuslimiina wain kana alfariiqaani sawaan aw kanat alkufaaru akhara lam yusalli calayhim ama lam yusalla calayhim kuma tukanayo ruuxi lam yusalli ama lam yusalla laguma tukanayo korkooda kuma tukanayo wayugasaluuna wayukafanuuna wayudfanuuna fi maqaabir lmushrikiina intaha yacni sidaas buu isagu markaa tilmaamayaayoo qowl gariib ah ayay ku tageen markaysagaa qoladii xanafiyadu oo waxay markaa yidhaahdeen maya mas'alada tafsiil baa la gelinaya oo waxay yidhaahdeen maydadka gaalada iyo maydadka muslimiintu hadday isku darsamaan waa la kala saarayaa ma wixii calaamad markaa islaam ka muuqato mise wixii calaamad gaala ka muuqato wixii calaamad gaala ka muuqato laguma tukanayo lamana maydhayo wixii markaysagaa calaamad markaa muslimiini ka muuqato waa lagu tukanayaa waana la maydhaya wixii calaamad markaysagaa labadaba mid laga waayo calaamad markaa islaam iyo calaamad gaalo labadaba wixii laga waayo waxaa loo kala qaadaya ma muslimiinta badan mise waxa weeye waa isla eg yihiin mise waxa weeye waxa badan markaa gaalada hadday muslimiintu badan tahay waa la wada maydhayaa waa lagu wada tukanayaa waa la wada aasayaa maqaabirta muslimiinta lagu aasaya haddii laakiin waxa weeye gaaladu markaysa waxaan markaa ay markaa yacni badnaayeen oo bimacnaa waxaa la garanaya cadadka meesha ku dhintay ee gaalada ahaabaa waxay ka badnaayeen cadadka muslimiinta amaba way isla ekaayeeno laba cadadoo isla eg toban iyo toban baabay ahaayeen goob baa laysku helay oo jihaad bay ahayd daad markaa gaaladii muslimiintii markay islaayeen ayaa waxaa la garanayaa in qolaba toban ka dhimatay baa la garanaya markii sidaas iyadaa la garanayo tiradu ay isla eg tahay waxa uu ku leeyahay markaysagaa laguma tukanayo oo lama maydhayo mar haddana calaamadi ka muuqan dhammaantood qubuuraha mushrikiinta ha lagu aaso yacni markaa waxa weeyaan laguna tukanna lana maydhinba qowlka noocaasi waa qowl qariib ah sidaas aawadeed markaysagaa xamawi baa tacqiibiyey oo isaguna xanafi ah ayaa sharaxa markaysagaa yani ku tacqiibiye wuxuu ihi qiila yucaariduhu kownu salaati cala almuslimiina farda kifaayatin warkaa uu sheegay waxa caaridaya oo ka hor imanaya salaada muslimiinta lagu tukadaa inay tahay fardu kifaaya ay tahay oo faral ay tahay wax iska mubaaxa aynay ahayn falixtiyaadu asalaatu calayhim biniyati lmuslimiina duuna alkufaar yacni sida ixtiyaadka iyo dadaalka markaa lihi waxa weeye waa in lagu tukado korkooda oo niyada markaysagaa muslimiinta la niyeysanayo loogu tukado yacni oo niyada markaa waxa weeye loo niyeysanayo cidda loo ducaynayo lagu tukanayo inay muslimiinta togaalada aynay ahayn hamzu cuyuuni lbasaa'ir yacni sharxu kitaabi alashbaah wannadaa'ir yacni lilxamawi mujalladka koowaad saddex boqol iyo lix iyo konton ilaa saddex boqol iyo toddoba iyo konton masaa-isha kale waxaa ka mid a yacni haddii shay waxa weeye yacni midna uu wax waajibinayo muqtadii waa muujib midna waxa weeye wax markaysagaa xaaraantinimaynayo labadaasi markaysaga waxaan ay kulmaan yacni suuro markaysaga waxyaalaha laga soo istisnooday waxaa ka mida markaysaga waxaan qofka dumara markay muxrimo tahay ixraamkeedu wuxuu markaa u baahan yahay wejiga inay faydo wejigeeda aan waxba ka qarsoomin wejiga ha wada faydo marka la yidhina waxay keensanaysaa in madaxii wax ka midi muuqda oo waa min baabi maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun yacni wejigii in la wada muujiyaa ma suuragal aha mooyaane markaysagaa timihii iyo madaxii inuu wax ka muuqda iyaday raacdo mooyaane salaadeeduna waxay u baahan tahay inay madaxa wada qariso madaxeeda jus ka midi inaanu muuqan sidaasay markaa u baahan tahay madaxii inay wada qarisaana ma suurtoobi karto mooyaane wejiga wax ka midi inuu markaa yacni isaguna markaa ay qariso marka waxa weeye labada markaa yacni mas'alo mid walba waxaa u daliila uun qaacidada markaa maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun xaaladdaana waxa uu inoo tilmaamaya waxaa markaa yacni suuradaasna ay tahay mid ay markaa yacni laga soo istisnooday oo ka muujibkaa markaysaga ay haalib yeelayso oo wakhtiga ay salaada ku sugan tahay madaxii wada qarinayso walow wejiga wax ka midina ha qarsoomaan yacni markaa madaxa ay wada qarinayso walow wejiga wax ka midina haba qarsoomaan masalo kale waxay markaa tahay qofka dumara hijrada ay ka soo hijroonayso bilaadka markaysagaa kufaarta ay ka soo hijroonaysaa waajib bay ku tahay hadday qudro u leedaho awoodi karayso safarka markaysa waxaan markaa ay safraysaana maxram buu u baahan yaho maxram la-aanteed inay safartaa uma banaana hijradii haddaba bilaadulkufri ay ka soo hijroonaysay haddii markaa aynay maxram aynay haysan yacni waxa u bannaan markaysaga waxaan inay yacni maxram la-aanteed hijrooto ayaa markaa u bannaan waana sidii markaysaga ummu ayman ay markaa samaysay oo keligeed bay markaysagaa soo hijrootay oo sidaas iyadaa ayay markaysaga waxaan markaa ku kacday marka waxa weeye nebiguna sala allahu alayhi wasalam kuma inkirin marka waxa weeye hijrada ay soo hijroonayso bilaadulkufaar ka soo hijroonayso inaan maxram loo shardiinay masaa-isha markaysa waxaan markaa yacni daruur ahaan loo baneeyey inay markaa ka mid tahay ayay ku tilmaamaysa masaa-ishii saddexdaasuu ka sheegay ha yeeshe marka isagaa ilaa shan mas'alo masaa-ishu weeye yacni marka waa saddexdu markaa kitaabka asalkii alashbaah wanadaa'ir ku sheegay waxa marka isagaa ilaa shan mas'alo gaadhsiiyey yacni zarkashi kitaabkiisa almansuur fi lqawaacid la yidhaahdo masalada afraad ee uu sheegay waxay tahay waxa weeye qofkii markaysaga waxaan markaa xadulidraar gaadha ee mudarka ahaa ee loo dhibaato geliyey inuu baktiga cuno wuxuu kaga maarmo aan haysane naftu ay hayso ee isla armaaba sida u dhimataa yacni baktigu markaysaga inuu cunaa xaaraan bay ka ahay inuu waxa weeye naftiisa badbaadiyo naftiisa aanu dhimasho u sababina waxay markaa ku tahay mid waajib oo ilaahay waxa uhi walaa taqtuluu anfusakum nafihiinna hadilina ayuu yidhi marka waxa weeye waxa kulmay mid yacni wax waajibinaya oo in baktiga la cuno waajibinaya iyo markaa mid baktigii xaaraantinimaynaya waxaa la haalib yeelay yacni markaa suwarka mustasnaadkaa bay ka mid tahayoo yacni baktigii in la cuno waajibkaasaa laga haalib yeelay markaisagaa xaaraanti masaa-isha kale markaysa waxaan markaa laga istisnooday masalada kale ee markaa yacni markaa shanaad waxaa isku darsamay markaysagaa dad shuhado ah iyo dad aan shuhado ahayn dadkii shuhaadada ahaa iyo dad aan shuhado ahayn oo muslimiini labadaasi markay isku darsameen baa la kala garan waaye warkii shahiidka ahaa keebuu ahaa markii sidaas iyadaa la kala saari waayey waxa markaa waajiba dhammaantood in la wada maydho oo lagu wada tukado ayaa markaysagaa waajib ah yacni markaa shahiidkiina waxaa markaysagaa mamnuuca in la maydho ayaa markaysagaa mamnuuca waxaana markaysa waxaan markaa weliba shaaficiyadu ay qabaan salaada lafteeduna waa mamnuuc in kastoo markaysaga salaadii uxud uu nebigu ku tukaday shuhaadada yani marka ay yidhaahdaan culamada qaarkood waxaa laga qaadanaya inay salaadu jaa'is tahay baa laga qaadanaya ha yeeshe shaaficiyadu waxay ka qabaan in lagu tukado iyo in la maydhaa labaduba markaysaga waxay tahay mamnuuco waa mid aan banaanayn oo shahiidka labada midnaba laguma samayn karo marka waxa weye ruuxii muslimka ee aan shahiidka ahayna waxa markaa uu waajibsaday oo u waajibay in la maydho laguna tukado ayaa markaa u waajibay marka waxa weeye waxaa muujib iyo muxarim ayaa markaa kulmay dabeed waxaa markaa suuradan la qaalib yeelay yacni muujibkii baa la qaalib yeeloo dhammaan waa la wada maydhayaa waana marka isaga lagu wada tukanaya sidaas yada ayaa markaa la samaynaya bayhaqi waxa weeye haddii markaa dadka markaa muslimiinta iyo dadka gaaladu haddii maydadkoodu ay isku darsamaan bayhaqi wuxuu u daliishaday xadiidkii tilmaamayay nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu soo maray dad muslimiin iyo dad gaalo oo isku dhex jira oo uu dabeedna salaamay marka waxa weeye xagga niyadun baa lagu kala soocayaa buu yidhi oo sidaa nebigu sala allahu calayhi wasalam muslimiin iyo gaalo isugu jira uu salaan ugu bilaabay uuna u niyoonayey markaysaga muslimiinta inuu salaamayo sidaas oo kale ayuunbaa markaysaga waxaa loogu wada tukanayaa yacni markaa gaaladii iyo markaysaga muslimiintii yacni muslimiintana markaysagaa karaamada loola niyoonaya wakadalika markaa maydhitaankana waa la wada maydhayaa laakiin takriimka iyo sharafta waxaa loo niyoonaya markaysaga muslimiinta ayaa markaa loo niyoonaya xadiidkaas ayuu markaa u daliishaday yacni markaa bayhaqi mas'aladaas markaa ugu daliishaday wastusniyat waa la soo reebay masaa'ilun masaa'il baa la soo reebay minhaa qaacidadaa laga soo reebay ama dakara waa sheegay minhaa inay ka mid tahay markaysaa markaa masaa-ishaas mas'alata ikhtilaadi mawta man kafar yacni kuwii markaa gaaloobay yacni maydadkoodu darsankay ku darsameen yacni mas'aladeedii bimuslimiina qaar muslimiina ay ku darsameen iyo wakhtilaadi shuhada iyo shuhadadu inay ku darsameen biayrihi markaysagaa qaaraan markaa shuhado ahay inay ku darsaeen afar buu ka sheegay masaaisha afar buu ka sheegay alsuura ayuuma ka tegey lakin waxaan filayaa kitaabka asalku inuu saddex un isagu sheegay wakhtilaadi shuhada iyo shuhadadu inay ku darsameen biayrihim waa masalada labaad fagaslu kullihim dhammaan markaysagaa in la maydha yani asala aslan markaysagaa masderkii weya faclun qiyaasu masdari lmucadda fagaslu kullihim dhammaantood in la maydhaa hadaa wuxuu noqday waajiban buu noqday misla salaati xaaluu la mid yahay kamaa dukir sida markaysagaa la sheegay kada cala lunsa yani marka waxa weye xudira waa la manciyey cala lunsaa tii markaysaga waxaa dhadigayd waxaa laga manciyey bilixraami sababta ixraamka lagaga manciyey in satarat hadday markaysaga yani asturto juz-an qayb oo min alweji wejiga ka mid a yani marka hadday asturto waa laga manciyo ixraam baa lagaga manciyey markaa satrigaas wa fii salaatiha wayajibu fii salaatiha salaadeedana waajib buu ku yahay daaka kaasoo asturaada ee facrifii galo kadaa madkuurka lasoo sheegay xaalu la midiyo iyaduna mustasna ay too laga soo reebay wa min bilaadi lkufri xatman haajarat wahaajarat waa soo hijrootay qofkii dumar ahayd bimacnaa way soo hijroonaysaa baa loo jeedaa min bilaadi lkufaari bay ka soo hijroonaysaa xatman ay markaa yuxtamu xatman waajibin baa la waajibinaya walaw takuunu haba ahaato waxdaha keligeed haba ahaate qad saafarat mid safartay haba ahaatee yani markaysaga xool markaa way soo hijroonaysaa markaa xatmi ahaan bay usoo hijroonaysaa waajibnimo khaatimatun ay haadihi khaatimatun tani khaatima weyi walisixaabi markaysaga asxaabtay u sugnaadeen yani marka waxa weeye shaaficiyo qaacidatun qaacido oo mashhuuratun caan ah oo bicagsi haadii waarida oo waaridatun soo aroortay qaacidadaasoo yani waaridatun soo aroortay bicagsi haadihi tan markaysagaa lidkeeda kusoo aroortay wa lafduhaa lafdigeeduna yani cindahum agtooda alxaraamu xaraamtu yani laa yuxarimu markaysaga ma xaaraameeyo alxalaala xalaal ma xaaraantinimeeyo fiimaa nuqila markaysaga waxa sida lasoo raray marka lagu socdo yani xaaraantu agtooda markaysaga xalaal ma xaaraantinimayso wuxuu inoo tilmaamayaa qaacido kale oo yani tan liddi ku ahi inay jirto oo waxaa jira qaacidooyin markaysaga abdaad ah oo iska soo horjeeda oo la odhanayo sidaasi waa qaacido lidkeeduna waa qaacido idaa daaqa alamru tasac baa la mida waxa weeye lidkeeduna waa qaacido ida tasaca alamru daaqa baa la yidhaahdaa yuqtafaru fi dawaami maa laa yuqtafaru fi libtidaa'i waa qaacido caqsigeeduna waa qaacido oo waxaa la yuqtafaru fi libtidaa'i maa laa yuqtafaru fi dawaami baa la yidhaahdaa yacni waxaa la mida markaysa waxaan markaa ida ijtamaca alxalaalu waalxaraamu gulliba alxaraamu baa la mida alxaraamu laa yuxarimu alxalaala la yidhaahdaa waa qaacido taa horay liddi ku tahay qawaacid addaad oo iska horjeeda ayaa jirta oo isku liddi ah marka qaacidadana mas'aladaa hore yacni waxay ku tahay qaacidada hore markaysagaa liddi bay ku tahay oo waa ka soo horjeeda qaacidadan markaysaga waxaan markaa liddiga ku ah masaladaas hore iyaduna waxay tahay yacni shay xalaal ah iyo shay xaraam ahi yacni xaaraanti ka yeeli mayso xalaasha markaysagaa lafteedii xaaraan ka yeeli mayso oo kama dhigayso xalaal buu markii hore ahaa dabeedna xaaraantii baa markaysagaa xaaraan ka dhigtay sidaas iyadaa markaysagaa noqon mayso sidaas iyada ah noqon mayso marka waxa weeye fii macnaa daat ahaanteeda inay uga yeeleen baa laga tilmaamaya marka labada markaysagaa qaacido waa la kulminayaa labadu iskama hor imanayaan oo waxa weeye markaysagaa marka leeyahay alxaraamu laa yuxarimu alxalaala muraadka looga jeedaa daatada markaysagaa shaygii xalaasha ahaa baanu xaaraam ka dhigayn baa laga tilmaamaya marka leeyahay ida ijtamaca alxalaalu walxaraamu qulliba alxaraamuna waxa markaysagaa looga jeedaa bimacnaa ishtibaah ahaan ayay markaysaga waxaan markaa muxaram u noqotay ee daatadeeda mid ay xaaraan u tahay ma aha oo haddii markaa laba neef aad kala garan weydo marka ma neefkan buu ahaa kii ilaahay loo gowracay mise kan buu ahaa kii sanamka loo gowracay markaad sidaa kala saari weydo yani waxay noqonaysaa in yani markaa labadaba markaysaga uu ka dheeraado ilaa intay u kala caddaanayso marka mid waxa weeye inay xaaraan ahayd oo bakti tahay ayay markaysaga waxaan markaa ay u tahay xaaraan midna waxay xaaraan u noqotay markaysaga licillati lishtibaahi bay xaaraan u noqotay bacdi culamada ka mid oo yidhi xaaraan ba anagu ku itlaaqi mayno oo yidhi markaysaga xaaraan ma ahe laakiin in laga dheeraado ayaa markaysa waxaan markaa yani laazima labada midna waa xalaal midna waa xaaraame laakiin ka xalaasha ah in laga dheeraado ilaa intaa la garanaya markaysaga laazima khilaafkuna waa iska lafdi waa lafdi weeye oo qolada le markaysaga waxaan odhanaynaa waa xaraamu licillati lishtibaahi iyo qolada yidhi xaaraan odhan mayne laakiin wajaba tawaqufu baanu odhanaynaa yani markaysaga xagga markaa samaro yani khilaafkoodu ma laha ee waa iska kulfi lafdiga ama waa khilaaf lafdiga uun ku tacalluqa weeye oo aan waxa macaanidaa waxba ku tacalluqin waxa uu yidhi khaatimatuna ya hadihi khaatimatun tani waa khaatimo waa gebageba weeye walisixaabi asxaabtu u sugnaaday qaacidatun qaacida u sugnaatay qaacidadaasoo mashhuuratun caana qaacidadaasoo waaridatun soo aroortay yani mashhuuraan ka sifaynaya ma suurowdo nactu nacti maca wujuudi lmancuuti laa yajuusu bay yidhahdaan yani shaygii markaysa waxaan markaa nactiga ahaa in lasii nactiyo isagii markaa sifadii lasii sifeeyo iyadoo mancuudki joogo ma banaanay markaysagaa qolada carabiyadu yidhaahdaan marka sidaas aawadeed waaridatun waxaad ka sifaynaysaa un qaacidada yani qaacidatun qaacida oo mashhuuratun caana waaridatun qaacidadaasoo waaridatun soo aroortay bicagsi haadii tan markaysagaa lidkeedii ku soo aroortay ee wa lafduha lafdigeedu alxaraamu xaraamtu yani markaysagaa laa yuxarimu markaa ma xaaraantinimeeyo alxalaala xalaal ma xaaraantinimeeyo cindahum agtooda fii maa nuqila sida lasoo naqliyey lasoo raray marka lagu socdo alqaacidatu thaalisa qaacidada saddexaad aliisaaru bilqurabi makruuhun aliisaaru bilqurabi yani waxyaalaha qurbooyinka ee markaysagaa cibaadaadka in isaar lagu sameeya oo cid kale loo doorbida makruuhun mid la karaahiyaystay weeyi wayukrahu liisaaru sharcan bilqurab ama siwaha fahuwa fiihi mustaxab wa fii umuuri hadihi dunya wa fii xadi nufuusi xusnuhu gayru khafi qiila wa fii kalaami bacdi alculamaa ma yaqtadii fii qurabin an yaxruma walisiyuuطiyi huna tafsiilu fadfar bihi fainahu jaliilu xasiluhu liisaaru in addaa ila ihmaali waajibin faxadruhu jala aw tarki sunnatin aw irtikaabi kurhin famakruuhun bilartiyaabi aw irtikaabi gayri awlaa falyucad khilaaf alawlaa wahwa qowlu muctamad farcun warubama cala di lqaacida tushkilu manduubiyat lmusaacada fi suurati lmajruuri fi salaati min safin lima wara'ahu kama zukin waqad ujiiba ana naqsahu njabar binaylihi fadla tacaawuni labar alqaacidatu thaalisa qaacidada saddexaad aliisaaru bilqurabi makruuhun yani waxyaalaha qurabka ee cibaadaadka ah waa jamcu qurbatin qurbatin qurab yani weya qurbatun qurab yani makruuhun mid la karaahiyaystay wey wayukrahu waa la karaahiyaystay aliisaaru yani markaa doorbidis cid kale loo doorbido ayaa la karaahiyaystay sharcan ay fi sharci sharciga gudihiisa bilqurabi waxyaalaha qurbooyinka ee cibaadaadka ama siwaaha waxa markaysaga yani qurbada ka soo hadhay miya qurbooyinka ka soo hadhay miya fahwa markaysaga isaarku mustaxabun fiihi mid markaysaga la jeclaystay oo la sunneeyey weeyi fa fii umuuri hadihi dunya yani ay fa xusnuhu gayru khafi iisaarku wanaaggu uu wanaagsan yahay waa mid aan qarsoonayn fii umuuri haadihi dunya umuuraha markaa adduunyadan in iisaar lagu sameeyaa mid yacni wanaaggiisu qarsoon yahay maahe waa wanaagsan yahay wa fii xadi nufuusi dheeftay nafuha u sugnaatee naftu iska leedahayna inay cid kale u door bidaa taasna waxay tahay markaysagaa mid wanaagsan weeye oo la garanayo inay wanaagsan tahay qiila waxaa la yidhi wa fii kalaami bacdi alculamaa culammada markaysagaa qaarkood hadalkooda waxa ku sugan maa yaqtadii fii qurabin an yaxruma maa yaqtadii wax keensanaya an yaxruma inuu xaaraantinimoobo ay huwa iisaarku fii qurabin qurbooyin gudahood yacni waxyaalaha cibaadaadkaa gudahooda inuu xaaraantinimoobo wax keensanaya ayaa markaysaa waxan ku sugan walisuyuuطiyi sheikha markaa suyuuطi la yidhaahdo hunaa tafsiilu halkan tafsiil baa u sugnaaday fadfar bihi tafsiilkaa uu mas'alada kala saarayo ku guulayso oo markaysa waxaan markaa yacni qaada buu kuleeyahay fainahu jaliilu ku guulayso waxa weeye markaysagaa tafsiilkaasi waa jaliil oo mid weyn oo qadarkiisa iyo sharaftiisu weyn tahay weeyo qowl cajiib li weyn xaasiluhu markaysaga yani guntiisu waxa uu yahay ama markaysa waxaan markaa yani yani sida markaa ay kusoo ururaysa yani xaasilkeedu waxa uu yahay bimacnaa waxa markaysa waxaan markaa mucdeedu waxay tahay aliisaaru isaarku in addaa hadduu keensado ilaa ihmaali waajibin waajib in la ihmaaliyo oo la dayaca hadduu keensado faxadruhu markaysaga xaaraannimada uu xaaraan yahay injala injala waa daahirto waa muuqata aw tarki sunnatin ama wuxuu keensaday sunno in laga tago aw irtikaabi kurhin ama karaahiye in lala yimaado uu keensaday famakruhun bilartiyaabi ay fahuwa isagu isaarku markaas makruhun mid la karaahiyaystay weeye bilartiyaabi shaki markaysaga laga shakinayo la'aanteed aw irtikaabi hayri awlaa ama markaysagaa waxaan markaa midaan awlo ahayn oo markaa laga mudan yahay oo laga fiican yahay in lala yimaado ayuu keensaday fal yucadda markaysaga xon ha loo ictiqaadiyo khilaafa alawlaa inuu yahay ha loo ictiqaadiyo wa huwa kaasi qowlun qowl weeye muctamadun la ictimaadayo oo la cuskanayo weeye masaladan hadda waxau inoo sheegayaa masalada la yidhaahdo aliithaaru bilqurabi makruh qaacidada noocana waxaa sheegaa yacni markaa qolyaha shaaficiyada ayaa markaa tilmaama oo sheegay isaar iyo isti'saar baa jira xamawigaana markaysagaa ku kala saaray kamsu cuyuuni lbasaa'irka waxa uu yihi iisaar waxaa la yidhaahdaa inuu cid kale markaysagaa wax u doorbido oo isagoo u baahan oo xaaje u qaba inuu yidhaahdo markaysaga adigu iska qaado ama adigu markaysaga ho wuuna u baahan yahay kaas waxaa la yidhaahdaa waxa weeye waa isaar sidaa waxa ku lidiya waxa la yidhaha asaro asaradu waxa weeye waa isti'saar weeye waa walaalkaayo wixii u baahan uu xaqna weliba ku leeyahay inaad adigu isku markaysa waxaan markaa ku koobto ayaa waxaa la yidhahdaa asara la yidhahdaa ama isti'saar baa la yidhahdaa a isti'saar iyo asaraba waa la yidhahdaa satalqawna bacdii asaratan asaratan baa la kulmi doontaa marka asaratan iyo iisaar asaro iyo iisaar bay kala yihiin iisaarku waxa weeye adoo wixii u baahan inaad cid kale aad markaysa waxaan markaa u hormariso aad siiso oo aad tidhahdo markaysagaa qaado adigu oo waxa weeye adigu markaa yani candhuftaada iska liqdo yani waxa weeye markaa isti'saarkuna ama asaraduna waa inaad isagoo walaalkaa u baahan yahay adigu isku jeebto yani isku koobto ayaa la yidhahda isaarkuna waxa uu yidhi markaysagaa laba nooc weeye yani wax nafta dheef ugu sugan tahay marka waxaa nafta dheef ugu sugan tahay isagoo nadmigu inoogu sheegaya waxay tahay isaarka lagu sameeya waa mid matluub ah oo adigoo markaysa waxaan markaa yani markaa baahan oo biyo yar baaba hesheen ama markaysa waxaan markaa wax yar oo la cuno naftuna waa idin haysaa markaasaasay markaysaga adigu iska cab ama adigu iska cun yacni walaalkaagii kale oo markaysagaa kula socday oo mudarka isaguna ahay oo dhibaataysnaa ayaad u doorbiday markaa taad waxaa tii adigu markaa intan iska cun ama intan markaysagaa iska cabaad markaa ku tiri markaa ta noocaas oo kale waxa weeye nafta dheef usugnayd weeye markaa naftii dheefta usugnayd qofku hadduu sabri karayo xaalka noocaasa markaysagaa isaarka inuu sameeyo mamnuuc maaha bay yidhahdeen isaarka kale waxa weeye waa in markaysaga yani wax qurbaa waa inuu ku saabsan yahay qurbaa hadduu ku saabsan yahay wasaani fi lqurabi kaman yu'siru bisafi lawali hayrahu wayata'aharu aw yu'siru biqurbihi min alimaami fi salaati wa naxwihi wa huwa laa yajuuzu kada fi qawaacidi zarkashi gamzu cuyuuni lbasaa'ir mujalladka koowaad saddex boqol iyo sideed iyo konton marka waxa weeye ma banaana ayuu zarkashigu leeyahay markaa isaar inaad ku samayso oo safkii hore adoo boos ka helay inaad markaysagaa cidaad yani agtaada marka yani ku sharaf weyn ayaad aragtay oo markaasaa dabeed markaysagaa ka soo baxdo waxaad tii markaysagaa kaale adigu gal yani marka waxa weeye khayrka markaysagaa wixii ah isaar laguma sameeyo arrinkaa inaad samaysaa waa mid markaa makruuha nusuustuna waxay inoo sheegaysaa khayrka in loo kala dheereeyo oo lama ammaanin khayrka in isaar lagu sameeyo markaysagaa lama ammaanin marka waxa weeye halka uu sheekhani ka cabiray markaysagaa waa makruuh yani zarkashi waxa uu ka tilmaamay sida kamsul cuyuunku markaa ka soo rarayo waxa weeye laa yajuuzu ma banaana sidaas aawadeed bu wuxuu yihi markaysaga haddii ay odhan karaan shaaficiyadu shayga makruuhi laa yajuuz hadday odhan karaan labada hadal waa iswaafaqaya hadalka waa makruuh iyo laa yajuuz laakiin haddii aanu markaa yani aynay agtooda u aqoonin isilaaxooda inuu makruuh markaysagaa khayru jaa'is inuu yahay haddii aynay u aqoonin ee ay markaa khayru jaa'iska xaaraanta ku gaar yeelayaan waxay noqonaysaa labada hadal inay iskhilaafsan yihin oo laba qowl mas'alada markaysaga waxaan qaarba shaaficiyada markaa mid qaarba mid yidhaahdeen sidaas iyada ayay noqonaysaa buu yidhi wuxuu kaloo tilmaamay markaa yani ibnu nujaym masalada markaa qaacidadan aliisaaru bilqurabi makruuhun sidaa u yani u soo arooriyey oo markaysaga uga warramay ha yeeshee wuxuu yidhi asxaabtayada cid sheegtay xanafiyo cid qaacidadan sheegtay ma haya buu yidhi laakiin shaaficiyada ayaa qaacidadan sheegtay buu yidhi xamawigu waa tacqiibiyey oo waxa uu yidhi wuxuu ka soo raray xanafiyada qaarkood kutubulfiqi inay ku sheegeen masaa'il yacni lagu soo saari karo yacni aliihaar bilqurab waxay ka qabaan oo in iihaar bilqurab uu bannaan yahay oo mashruuc yahay inay markaysagaa qabaan ayuu markaa ka soo raray markaasuu yidhi kitaabka mudmaraat la yidhaahdo waxa ku sugan buu yidhi hadduu axad markaysagaa masaajidka soo gelitaankiisa uu u dheereeyo oo u soo hormaro oo markaysaga xoosafkii koowaad makaan uu ka helo oo ruux kaleoo markaysagaa ka da'weyn ama ka cilmi badani markaysagaa u yimaado amaba ahlu cilmi ahi ayaa yimi waxa markaysagaa habboon inuu isagu dib u yani markaa dib maro oo uu markaa uga baxo oo uu isagana markaysagaa meesha markaa geliyo u weynayn uu weynaynayo sidaas yadaa ayuu kitaabkaasoo kale markaysa waxaan markaa uu yacni uu sheegay oo kutubta xanafiyada ka mid a dabadeedna waxa uu yidhi markaa xamawigu qiila hada mufiidun lijawaazi aliisaari fi lqurabi camalan bicumuumi qawlihi tacaala wayu'siruuna cala anfusihim walaw kana bihim khasaasa ila ida qaama daliilu takhsiisin gamzu cuyuuni lbasaa'ir mujalladka koowaad saddex boqol iyo sideed iyo konton waxa uu yihi taas waxaa markaa ay faa'iidayn kartaa inuu isaarku qurbooyinkaiyo cibaadaadka xataa inuu ku bannaan yahay iyadoo cumuumka markaysaga hadalkii ilaahay yidhi wayu'siruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa cumuumka iyadoo lagu camal falayo allaahuma ilaa waxaa laga reebayaa cumuumka wixii daliil loo hayo yani markaa la gaar yani masaa-isha qaar ka gaar yeelaya oo markaa ka reebaya laakiin sida raajixa waxa weeye markaa waa inaynay markaa yani mashruuc aynay ahayn oo aynay markaa mid la ammaanay ahayn qurbooyinka iyo cibaadaadka in isaar lagu sameeyo sababtuna waxay tahay oo aan isaar qurbooyinka iyo cibaadaadka loogu samaynaynin cibaadaadka iyo qurbooyinku waxaa looga jeedaa tacdiim marka ilaahay la weyneynayo iyo ijlaal ayaa looga jeeda marka waxa weeye qofkii markaysaga waxaan markaa maadaama cibaadadan uu caynkaa u samayn lahaa ijlaalu ilaahay weyneynayo anaa ijlaalkii ka tegayo kaley ka dhigan tahay oo waxa weeye markaysaga laba qof ayaa markaysaga waxaan markaa yacni ma haystaan markaysaga waxay cawrada ku asturaan mid baa in yar marka haysto cawrada qarinaysa marka waxa weeye ma iska furi karaa oo ma odhan karaa war anigu waan iska qaawanaade ho adigu markaysaga cawradaada markaysaga ku astur ma odhan karaa cawradaada adigu ku astur anigu aan iska qaawanaade sidaasoo kale markaysaga ma odhan karaa yacni dahaaradii waxay ku dahaaro qaataan markaysaga ma haystaan biyo marka waxa weeye in yar oo qofun u dahaaro qaadaysu mid helay qofun keliyaa ku dahaaro qaadan kara ma odhan karaa anigu aan iska gagabayste hooyo adigu markaysa waxaan markaa inta ku dahaaro qaado ama ku weysayso sidaas iyadaa ma odhan karaa mise ma odhan karo waxay markaysa waxaan culamada shaaficiya yidhaahdeen maya qaladka cibaadada looga jeedaa waa tacdiim iyo ijlaal marka ka waxa weeye isaar kaa sameeya wuxuu ka tegey markaysaga ijlaalkii ilaahay uu weyneynayay u tacdiiminayay ayuu markaysagaa ka tegey yacni waxaanu yidhi markaysagaa imaamku waxau yidhi waxaan filayaa wuxuu uga jeedaa raazi oo kutubul usuul sida qaalibka waxaa loo isticmaalaa hadday yani yidhaahdaan qaala alimaamu yani waxay u jeedaan fakhridiin araazi laakiin fii bacdi alaxyaan oo aan badnayn waxa dhacda in waxa weeye ay u isticmaalaan yani imaamu alxaramayn marka ay u isticmaalaan sidaas lafteeduna marka isaga waa dhacda marka waxa uu yidhi waqaala alimaamu law dakhala alwaqtu wa macahu maaun yatawada'u bihi fawahabahu ligayrihi liyatawada'a bihi lam yajuz laa acrifu fiihi khilaafan buu yani waxa uu odhanayaa marka imaamku yani wax khilaafa mas'aladaa ku garan maayo inaynay bannaanay liana aliisaara inama yakunu fima yatacallaqu binnufuusi la fima yatacallaqu bilqurabi waalcibaadaat yani sababtuna waxay tahay isaarku waxa uu ku tacalluqaa waxa nafaha ku tacalluqaya adduunyada laakiin waxa qurbooyinka iyo cibaadada ku tacalluqa markaa ma aha waxa qurbooyinka iyo cibaadada ku tacalluqa yani isaarku markaisagaa ma gelayo bacdi ka mida masalada ku saabsan markaisagaa dahaarada yani mas'aladii markaysa waxaan markaa baahidii waxa weeye idiraarkii culamada qaarkood ilxaaqiyey baa jira oo yidhi waxa weeye sida markaysa waxaan iyadoo marka uu mudar yahay oo loo dhibaato geliyey siduu markaysagaa wuxuu yar u helay uu ka kale ugu doorbidi karo uu odhan karo markaysaga adigu hoo nafta ku qabo sidaa uu odhan karo tahaaradiina waa in odhan kara anigu waa gagabaysanaya hooyo weysayso laakiin masalada noocaasa yani waxa weeye mawaahibulcaliyuhu waxa weye waa radinaya waxaan odhanayaa walfarqu ana alxaqa fi ahaarati lilahi falaa yasuuqu fiihi liisaaru walxaqu fi xaali lmakhmasati linafsihi fayajuuzu yani waxau yihi labada mas'ale waa kala duwan tahay oo masalada markaa ku saabsan dahaarada xaqeeda ilaahay baa iska leh marka xaq ilaahay inaad iisaar ku samaysa ma aha laakiin waxa weeye markaa xaaladda gaajada xaqani naftaadu u sugnaaday marka xaq naftaada u sugnaaday inaad naftaada xadkii iyo dheeftii u sugnaatay ka tanaasusho waxa weeye ta noocaasi marka waa ku bannaan tahay ayuu marka uu yidhi masalada ay yidhaahdeen yacni qolada markaa xanafiyadu cumuumka aayaddaanu deliishanaynaa mooyaane daliilu takhsiis in la helay oo yu'siruuna calaa anfusihim waxaanu ka qaadanaynaa wax kasta in isaar lagu sameeyaa inay markaa tahay mid mashruuca masalada noocaasi sax ma aha waxaana u daliila markaysagaa takhsiiskii u daliila saxaabadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam lagama soo rarin in waxa weeye isaarka marka ay samayn jireen waxyaalaha cibaadaadka iyo qurbooyinka inay ku samayn jireen nebiguna sala allahu alayh wasalam uma tilmaamin yacni aayaddanna waxay ku timi umuuraha dunyawiga ayay markaa ku timi umuuraha dunyawigaa ayay ku timi shareecaduna waxay ina amartay in markaa khayrka loo kala dheereeyo in markaysagaa la yidhahdo hebel ha sameeye ee markaysaga anigu aan yacni ka gaabiyo yacni waxa weeye si uu markaa dheeftaa u helo iyo ajarkaa badan yani ta noocaasa laynooma tilmaamin ee waxaa la falyatanafas ilmutanaafisuun saabiquu iyo wasaaricuu iyo markaysaga wa saasaa laynagu yidhi u yani markaa yani beratamaya u kala dheereeya ayaa markaa la yidhi marka waxa weeye waxyaalaha qurbooyinka mid yani markaa laysu doorbidi jiray markaysaga ma aha sidaas aawadeed raajixu waxa weeye waa siday markaysaga markaa culammadu ay yidhaahdeen markaysaga ama waa makruuh ama waa muxaram sidaas ay yidhaahdeen yani wa fii kalaami bacdi alculamaa maa yaqtadii fii qurabin an yaxruma waa hadalkii markaysaga yani hadda aynu akriyaynay imaamkii ay yidhahdeen lam yajuuz yani markaa zarkashina uu yidhi laa yajuuzu ma banaana marka culammadaas markaysaga odhanaya marka ma banaana abu muxamed markaysaga aljuwayni laftiisu yani waxaa laga soo rarayaa isaguna markaysaga inuu yidhi lam yajuuz lahu liisaaru yani markaysaga tahaaradoo kale waxau yidhi inuu isaar ku sameeya uma banaana marka waxa weeye waa mas'aladu ishaarayo wa fii kalaami bacdi alculamaa maa yaqtadii fii qurabin an yaxruma suyuuti shiikha la yidhaahdaa masalada markaysaga yani tafsiil buu ibtikaaray oo isagu la yimi oo masaladii wuxuu yihi waa la kala tafsiilinayaa oo waxaa la odhanayaa ma arrinkaasi markaysaga waxaan markaa ahaa mid yani markaa yani keensanaya waajib in laga tago mise waxa weeye markaa ahaa mid keensanaya markaysaga in sunne laga tago ama markaysaga karaahiye lala yimaado hadduu yahay mid keensanaya waajib markaa in laga tago yani xaalkaas markaysaga waxa muxaram weeye isaarkaasiyo ma banaana waajibaad in laga tago hadduu keensanayo laakiin hadduu iisaarku keensanayo sunno in laga tago ama in karaahiye lala yimaado xaalka noocaasa makruuh buu noqonaya khilaafulawle markaysagaa bal in lala yimaado hadduu keensanaya ka waran markaana waxa weeye kuu keensanayo ayuu la xukum yahay oo alwasaa'il laha axkaamu lmaqaasid wasiilooyinku waxay leeyihin xukumka maqaasidu leeyihin waa qaacido qaacidada noocaasa ayaa markaa ku dareeraysa waxaa kaloo markaa loo daliishaday arrinka ku saabsan waxa weeye inaan qurabka markaysaga iyo qurbooyinka iyo cibaadaadka isaar waxa la yidhahda aanu ku bannaanayn yacni xadiiskii saxiixa ee muslim saxiixa kusoo wariyey laa yazaalu qawmun yata'akharuuna xataa yu'akhirahum allah yacni qola marka ka suuli mayso inay salaada gudaheeda markaysaga salaada ay dib dhacaan salaada gudaheeda inay salaada ku dib dhacaan oo markaysaga waxaan marka ay safafka dambe markaysaga ku dhacaan ka suuli maayaan inay sidaas caadaystaan ilaa waxa weeye markaysa waxaan ilaahay dib dhigo yacni marka xadiiskaas laftiisu waxa uu tilmaamayaa inay madmuum tahay qofku markaysa waxaan markaa ta'ahurkii inuu sameey marka boosku hadduu idinka idinku filan yahay inaad uga durugto oo tafasaxu markaysaga aad samaysaan marka waxa weeyaan yani yani waasicin oo bimacnaa ay su durugtaan yani ta noocaas oo kale waxay tahay marka waa mid maxmuud oo wanaagsan laakiin waxa weeye inaad markaysaga uga baxdaa oo aad adigu ta'ahurtaay oo tidhaahdaa markaysaga adigu marka waxa weeye hormar ta noocaasi markaysaga waxay tahay waa mid madmuuma markaysaga xun weeye culamada qaarkood waxay yidhaahdeen yani iisaarka markaysaga waxyaalaha soo gelaya iisaarka markaysaga mashruuca ahayn ee makruuha ah waxyaalaha soo gudagelaya oo kale waxaa ka mid a yani daalibka ama ardaygu haddii markaysa waxaan markaa uu sheekhii yani cilmi ku akrinayo oo qiraa'adii uu ku akrin lahaa uu markaa yani yidhaahdo iisaar markaa hebel kale markaysagaa ku akriyo oo waxa weeye markaysa waxaan markaa kaa kale yani wuxuu ku akrin lahaa uu isaar uga sameeyo ta noocaas oo kale markaysaga waa madmuun bay yidhahdeen waa madmuum ayay markaa yidhaahdeen oo waxa uu khatiibu lbaqhdaadi ayaa marka isagaa sida uu faadaaniba ku soo rarayo ayaa jaamic bile markaa liakhlaaqi araawi wasaamic ayuu markaa ku sheegayaa waxa uu yidhi kariha qawmun isaaro taalibi hayrahu nawbata yacni miiladiisii inuu cid kale markaysagaa u doorbido qolaa karaahiyaystay buu yidhi ahlucilmiga ka mid ah fi lqira'ati akhrinta gudaheeda lianna qira'ata alcilmi walmusaaracata ilayhi waayo markaysaga akhrinta markaa cilmiga la akhrinayo iyo degdega loo degdegayaa qurbatun qurbo weeye walisaaru bilqurabi makruuhun waxyaalaha qurbooyinkaa in isaar lagu sameeyaana waa mid makruuha markaysaga la karaahiyaysanayo waxyaalaha kusii tilmaamaya inaan isaar lagu samaynayna waxa markaa ka mid a nebigu sala allahu alayh wasalam umuuraha qaarkood buu wuxuu tilmaamay fadaa'isha ku sugan haddaa og tihiin yacni waxa weeye si kale kumaydaan kaa yacni kumaydaan kala hesheen mooyaane inaa u qori tuurataan marka waxa weeye haddii fadiila ay ku sugan tahay in la isu doorbido waxa uu odhan lahaa markaysa waxaan markaa waxa weeye inay isu doorbidaan mooyaane si kale markaysagaa kumaydaan kala hesheen laakiin waxay ku tilmaamaysaa yacni waxa weeye iisaarku inaanu markaysagaa mashruuc ku ahayn qurabka iyo cibaadaadka masalada ku saabsan waxa weeye ka mudarka ee la dhibaato geliyey ee waxa weeyaan yacni cunto helay ee dabeedna markaa muslim kale oo mudar ah waa inuu muslim yahay kaa kale ee mudarka ah yacni muslim kale oo markaa mudar ah oo bimacnaa dhibaato isagana markaysaga ay aada u hayso oo naftu ay hayso uu markaa la kulmay xaalka uu doorbidi karaa waxay culammada markaysagaa qaarkood shuruud bay u dhigeen shuruudday u dhigeen waxaa ka mida markaysaga waa inuu sabir markaa leeyahay waa inuu sabri karayaa ee adkaysi wax la yidhaahdo waa inuu leeyaho haddaanu sabir lahayn inuu iisaar sameeyaa markaysaga mas'aladaas uma bannaana waa midda labaade cid kale oo markaysagaa xaqooda ku tacalluqaan waa inaynay jirin sida carruur iyo wax la mid ah carruur kale oo naftu hayso markaysagaa isagu mas-uul ka yahay haddii ay jiraan xaalka noocaasa markaysagaa iisaar inuu ku sameeyo oo cid kale u doorbidaa mashruucu ma aha ee waxa weeye carruurtan yacni inuu markaa yani iyaga siiyo mooyaane yacni markaa inuu waxa weeye qof kale u doorbido oo uu siiyo oo uu markaa qof kale oo ajnabi oo aan isaga mas-uuliyaddiisu saarayn inuu siiyo yacni isaga markaysagaa jaa-is uma aha waxa uu yidhi wa yukrahu waa la karaahiyaystaa aliisaaru yacni iisaarka sharcan ay fii sharci sharciga gudihiisa waxaa lagu karaahiyaystaa bilqurabi waxyaalaha qurbooyinka cibaadaadka amaa siwaha waxyaalaha qurabka iyo cibaadaadka ka hadhay fa huwa markaysagaa iisaarku mustaxabun fiihi waa mid la jeclaystay wa fii umuuri haadihi dunya umuuraha adduunyadan markaa tanaa gudaheeda iyo wa fii xadi nufuusi nufuusta markaysagaa yacni nafaha dheeftooda bay ku sugnaatay xusnuhu markaysagaa yani yani wanaagiisu hayru khafiyi yacni markaysagaan markaa qarsoonayn cusnuba markaysagaa waxay tahay markaa muftadihi yacni fii umuuri haadihi dunyana waa khabarkii wey qiila waxaa leeyi wa fii kalaami bacdi alculamaa culamada qaarkood hadalkoodana waxaa ku sugnaaday maa yaqtadii wax keensanaya fii qurabin qurbooyin gudahood an yaxruma markaysagaa in markaa xaaraantinimowaayo wa iisaarku walisiyuudiyi siyuudi buu u sugnaaday hunaa halkan tafsiilun baa ugu sugnaaday fadfar bihi tafsiilkaas ku guulaysa buu yidhi fa innahu jariilu waa miduu qadarkiisu wen yahay xaasiluhu xaasilkiisu ama markaysaga yacni gobo'diisu marka la isu ururiyo mucdiisu al-iisaaru markaa iisaarku yacni doorbidka cid kale la doorbidaa oo naftaada aad ka doorbidaay oo isaga aad u hormarisaa inaadaa hadday keensato ilaa ihmaali waajibin waajib in laga tago fa xadruhu xaaraannimada uu xaaraan noqonaya in jala oo daahir weeyi aw tarki sunnatin ama sunna in laga tago ayuu keensaday aw irtikaabi kurin ama karaahiye in lala yimaado ayuu keensaday fa makruuhun ay fawa isagu makruuhun waa mid la karaahiyaysa bila irtiyaabi markaysagaa shaki la-aanteed aw irtikaabi hayri awlaa ama markaysagaa midaan markaa awlaa ahayn in lala yimaado ayuu keensaday falyucadda ha lagu tiriyo yacni khilaafa alawlaa inuu yahay ha lagu tiriyo wa huwa kaasi qowlun markaa odhah weeye oo muctamadun la ictimaadayo khilaafabaad odhanaysa caddiguna waxa weeye yani yucadna waxay noqonaysaa waa tii markaysagaa yani danniga iyo markaa ictiqaadka ahayd yani sidaas yada ha ictiqaadiyo ha u maleeyo ayaa macnuhu u dhacaya oo khilaafa alawlaa saasaan filaya markaa faadaaniga laftiisa inuu tilmaamayo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka